waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xasanow adiga iyo ummadda muslimiinta ahoo dhan waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum gaar ahaan soomaalida inta ku dhegaysanaysa ina maqlaysa codkeenna allah inagu simo ramadaan isagu ilaahay waa qaadir subxaanahu watacaala allahna inaga aqbalo wuxuu alla jecel yahay kuwii gutana allah inaga dhigo ilaahay hayna waafajiyo ramadaanku sidii ummadda caadiga u ahaan jirta kolley maalmo kala duwan baa la bilaabi doonaa laakiin maalinta jumcada ah ayay majaalista golaha culimada ee wadankani ay isku waafaqeen inuu noqdo maalinta ugu horeysa bisha ramadaan laakiin habaciidsan haddaad aragto qaar khamiista soomaya iyo qaar sabtida soomaya haddii la arko labaduba waa suurtagal taas waa dhinacaas waxyaala badan buu kaga duwan yahay ramadaanka in ramadaanadii hore taariikhda islaamka intii lasoo maray ma aynaan maqal ramadaan dadka muslimiinta ah adduunka jooga intooda badan aan loo ogolayn intooda badan aan loo ogolayn inay masaajida ku tukadaan salaadihii waajibka ahaa iyo salaadihii taraawiixda ee jamaacadaha masaajida albaabada ay u xidhan yihiin xarameynkai albaabadu ay u xidhan yihiin toban qof baa loo ogol yahay yaan hadda maqlayay masjidul xaraamka inay ku tukato intaad aragta le-eg masjidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam saasoo kale in la yidhaahdo toban ruux baa ku tukanaysa taraawiixda in halkaa laga soo daayo wax cusub oo hore inoo soo maray taariikhda adduunka ma aha wax keenay unbaana jira oo wax dadka halkaa gaadhsiiyey diin nacayb iyo diinka carar iyo cadow diinta in la mintaxaabiyo a midna ma aha wax ka khatarsan oo ilaahay agtiisa kaga weyn sharciga indhihiisana kaga weyn oo ah nafta bani aadamka iyo dhibka ku iman kara dad badan oo aan awood u lahayn masaajidka inay tagaan laakiin laga yaabo ama aan lagaba rabinayna waajib ku ahayn dhibkii masaajidka laga soo qaaday guryahooda inuu ugu yimaado ay dhici karta darteed ayay culimmada go-aanka u qaadatay waxaa loo baahan yahay marka haddii aynu nahay ummadda soomaalida inaynu ka dhigna ramadaankan maadaama ilaahay taariikh ahaan uu ka dhigay ramadaan ka duwan ramadaanadii hore oo taariikhi ah xagga innaga dhaqankeenna iyo cibaadadeenna iyo allala xidhiirkeenna iyo isla xidhiirkeenna inaynu ka dhigna ramadaan ramadaanadii hore oo dhan ka duwan oo ka fiican baa loo baahan yahay waa gartay taraawiixda ugu weyn waxyaalaha dabcan hadda aan la samayn karin maadaama masaajidadii ay xiran yihiin maxaad isleedahay dadku way ku bedelan karaan taraawiixdii iyo isu imaanshihii la wada afuri jiray iyo qoysaskii is arki jiray maxaa alternative ama dariiq kaloo dadku ay howlahaas ku gudan karaan
laba laba hadal baan ka odhan horta tan salaada taraawiixda waa shaciiro shacaarta islaamka calaamadaha dadka muslimiinta lagu garto ee ee muuqda ee weyn bay noqotay oo gaaladii muslimkuba way yaqaanaan habeenada ramadaanka muslimiinta inay habeeno nool yihiin waana ilaahay intuu muslimiinta adduunka ay ka dhammaanayaan waa inay sidaa ahaato oo habeenka ramadaanku waa inuu noolaado oo mise ay camirnaata intii suurtagala laakiin haddii la waayey waxaynu ognahay dhinaca fikiga diinta islaamka markii laga fiiriyo salaada taraawiixda in masaajidka lagu tukadayo marnaba waajib ma aynan ahayn waajib ilaahay addoommaha uu dusha ka saaray ma aynan ahayn ragna ma saarnayn dumarna ma saarnayn marka maadaama la inoo diiday ajrigeediina waynu leenahay jamaacadii aynu geyn lahayn gurigeenana waynu ku tukanaynaa taasi waa middaas ta aad moodo iyadu inay culays kale leedahay waxa weeye dadkii wada afuri jiray wadankan saad la socoto waxaa ka jiri jira waxa la yidhaahdo iftaar dinna oo kambaniyaashu ay samayn jireen oo dawladdu samayn jirtay oo hay-aduhu samayn jireen oo muslimiintu samayn jirtay dadkuna way isla afuri jireen oo dad fara badan baa isla afuri jiray taasna waxaan leeyahay siyaalo fara badanoo ruuxii baahan loo ogaan karaa jirto waa su-aal arrin aan rabay inaan ka hadla haddii ilaahay yidhaahdo ruuxii baahan ee dhiban aan ogaano aynu iska warhayna imtixaan baa lagu jiraa ilaahay subxaanahu watacaala wuu ina imtixaanay wax badanoo aynu aynaan qiimayn jirin oon qiime inagu fadhiyin bu yaynu ogaanaynaa hadda qiimihiisii oy tani ka mid tahay maadaama laakiin uu inaga qaaday macnaheedu ma aha qofkii dhibanaa iyo qofkii afur u baahan iyo qofkii iskaabulo ahayeen afur samaysanin aqoonin ee aynu afurin jirnay inay meesha lagaga baxa maha gawaadhi baynu wada haysanaa mashiinada sidiiba inoogu wada shaqaynayaan ruuxa afurka haddii loo geyn kara ha loo geeyo haddii uu soo doonan karo iridda loo taagi kara taaka tusaale yar baan ku siinayaa xasano iskuulkii caruurtaydu dhigata ayaan wacay alaab baan uga baahnaa waxaa la yidhi jidka soo mar albaabka kore ee gaadhiga jooji taleefon noo soo dir alaabta waanu kuu keenaynaa waa la samayn karaa salaada taraawiixda gurigaa lagu tukan afurkiina hala qaybsado ajrigiina waynu wada leenahay allah inaga aqbalo waa gartay adduunka meelaha qaarkood waxaad moodaa xoogaa culummadu inay ka cagajiidayeen masaajidada xiritaankooda dabcan culimo ahaan melbourne ama australia idinku ma qabtaan awaamiirtii dowladda ee ah inaan dadku isu waa mid si toosa ama si buuxda aad u taageersantihiin soomaa culimo ahaan
arrintani waa arrin ku salaysan tala caafimaad dowladdana ma aha sharcigana ma aha waxaasoo dhan way ka horeysaa sharciga islaamkuna wuu qadariyaa aragtida caafimaadka takhaatiirta iyagaa khubaro arrintan u ah iyagaa u xilsaaran nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray markii ay cudurrada noocan oo kale oo faafaya ay dhacaan in la kala kantaroolo dadku oynan isu gooshin oon la isu gudbin diinteenna ku salaysan tahay wax dowladdu noo keentay ma aha iyadoo diinteenna ku salaysan haddana waxa weeyaan public health policy oo valid ah oo ka jirta oo takhaatiirtu ku taliyeen weeyaan taasi marka waxay keenaysaa qofkii wax diintiisiina fartay dantiina ku jirto dowladdiina ay codsatay oo dadkii amar saartay ee waajibna kaga dhigtay ayay noqotay ee ma aha culimadu dad diinta minjaxaabinaya ama dowladda la gaashaamanaya ama raadinaya jaanib albaabada masaajida loogu xidho ma aynan ahayn waa ruuxii isu arkaa isagu inuu yahay qofka diinta difaacayo warrior ah oo isagu diinta dadka kale ka difaacaya xilkaa meesha uu ku qaatay iyo dadka kale wuxuu kaga fiicnaaday isaga ayaa og arrintani waa arrin diineed waa arrin daliil ku dhisan waa arrin nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka baray ummadduna ay ku dhaqmaysay cudurkanina cudurradii hore wuu ka duwan yahay waxaa maqaal aada u xoog badan arrintaa ka qoray ninka laado doctor ibraahim abu moxamed oo muftiga ah yaa maqaal cajiiba ka qoray masaa-isha fikiga ah waa la isku khilaafi karaa laakiin waa in waaqica horta la isla fahmo cudurkani cudurradii hore ma lamidba mise wuu ka duwan yahay anigu takhtar ma ihi takhaatiirtaan weydiinaynaa siduu u faafayo iyo dhibkuu geysanayo hal yaroo tusaale ah xasano ninkii daraad lahaa waa hoogti ay dimuqraadigu sameeyeen ee madaxweynaha maraykanka imise mayd buu maanta kor taagan yahay waddankii adduunka ugu dhaqaalo badnaa ee ugu xoog badnaa ee ugu technology badnaa maanta imise mayd buu kor taagan yahay waa garta sheekh cabdinuurow magaalooyinka qaar waxaa nagu maqaalaa in hadda markii la joojiyay in jimcada masaajidada lagu tukado in dad tobaneeye ama dhowr iyo tobanna guryaha gadaashooda ay isku aruursadeen oo jimcadii ku tukadeen marka maxaad ku leedahay dadka noocaas oo kale ah oo weli aaminsan ay dhici karta inay yidhaahdaan meel heble aan isugu nimaadno taraawiixdii aan ku tukanno
arrintaas waa maal dhoweed baa la i weydiiyey dhalinyaro is uruursanaysa waxay olahi aynu guryaha kusoo tukano taraawiixda waa mid horta waa xaqiiqo oo waxaa dhacday hadda markii la guryaha ha lagu tukado taraawiixda qur-aan badan baa la aqri jira dadkuna qur-aanka ma wada yaqaanaa dad badan oo isku kalsoonayn baa jiro oo jecel inay dad kale oo qur-aanka yaqaana ku daba tukadaan waxaan leeyahay taraawiixda inta aad taqaano ku tuko hal aayada toban jeer waad ku celin kartaa soddon jeer waad ku celin kartaa salaada inaad tukata unbaa muhiim ah dad kale maxay ahayd salaada waxaan isku uruursanaynaa guryaha dhabarkooda iyo iyo meelaan masaajid ahayn baanu ku tirna iyada lafteeda horta mas'ale khilaaf ku jira weeye fiqiga laftiisa marka mas'ale culimaduba ay isku diidan yihiin in salaad jumca lagu tukan kara meelaan masaajid ahayn iyo in kale guri baanu isku tukanaynaa oo sharcigii baanu jebinaynaa hal su-aal ah hal arrin umaan rabaa inaad ka fikirtaan maalintii booliisku idan haddii idan qabto haddii alla idan astiro doqonta alla la jiraa fahanfaan hadduu booliisku idinku qabto dhibaatada ka soo gaaraysa muslimiinta hadda maanta oo inay sharcigii waddanka jebinayaan dadkani adigoon la qaban karin inay yihiin inay cudurkiifa hadduu soo noqdo cudurkaasi berrito muslimiintaa faafinaysa waxyaalaha ka iman karo oo dhan xisaabta ku darsada haddii sababtiina aad qof kale oo muslina ama qof kale oo aan cudurkaa qabin aad u gudbisaana sabab u noqotaana iyadana mas-uuliyaddeeda u diyaargarooba
waa gartay sheekh cabdinuurow waxaa tidhi waxyaalo badan baa laga baran karaa dhibaatada sanadkan dhacday waxaad sheegtay inay dhici karaan dad faqriyo ama afurka meelo kale looga samayn jiray ama hay-ada samayn jireen ma jiraan dadka soomaalida hadda urur ama culimo ay leeyihiin ama jaaliyadu leedahay oo howlahaas qaban kara oo dadka isu keeni kara ama qofkii dhibaataysan wax u qaban kara inta xanuunkan faafay lagu jiro
inta xasano aan ogahay hay-ada soomaalidu way jiraan oo inkastoona hadda heblo ku odhan karin dadkeenu dad hay-adala ma aha dhinaca hay-adaha marka la yidhaahdo dadkii la afurin jiray gudaha dad baa laga afurin jiray dadkii afurin jiray mas-uuliyaddii iyadoo sidii ka weyn unbay u saaran tahay culimmadeenna marka la yidhaahdo soomaalidu wax hay-ad ah oo culimmadu intay ka midaysan tahay ay isugu tagaan oon ogahay ma jiraan hay-ado gaaraho dad ay gacanta ku hayaan oo la taagtaageeraa way jiraan laakiin ma ayna duruufta hadda ka hor nagumana qasbin mana aynan isugu imanin oo ummaddaa kala daadsan bay wadaadaduna ka mid yihiin laakiin talada aan soo jeedinayna waxay tahay horta maalin dhoweyd baa waxaan u faanayey ma aqaano qole aan u faanaye maraykanka madoogii baa baaba ayagu igu yidhi ingiriiskana soomaalidu aad bay ugu dhimatay cudurkan markaasaa waxaan ku ihi soomaalida iyo madowga maraykanku waa kala laba annagu soomaali haddaanu nahay wax kale mooyeene ruux aanu ognahay oo annaga naga midaya inuu gaajooda ma ogolin oo maanta haddii aan gaajo i qabato oon taleefon diro intaasoo ruuxu kala ordi baa cunto guriga iigu keeni soomaalidu ma aynan ogolaan jirin waan haystaaye haysto maynan ahaan jirin ruuxa walaalkeena baahan waan ogaan jirin shaqa la-aan baa dhac dad badan ba shaqadii ka go'day dadka soomaalida inta badan dadka waxaadu dhigta ma aha horta kuwa halkan jooga ha la ogaado ha la iska warhayo qaraabanimo ha la isu eego maxay ahaydee muwaadinnimo iyo ha la isu eego soomaalinimo muslimnimo ha la isu eego ha la iska warhayo yaynan inagu dhicin dadka qaarkii inay guryaha gaajo ugu dhintaan inagoo halkan isla joogna dad fara badanoo waxaa jira waxaa dawladdu bixinaysa oo dhan aan xaq u lahayn oon shaqadii la siinaynin oo lacagtii dadka maxay ahde new startiga aan helaynin oo dadka asylum sii kala siiya intaasoo noocda yaa jirta horta taa ha la ogaado tan kale dadkii gudaha ku jiray sidan dhibku inoo gaadhay unbuu u gaadhay dad badan oo shaqala-aani ku dhacday oo kambanyadoodii la xidhay baa jira oo aan shaqaynin waa la samriyeyo fariimaha loo diray waxaa la yidhi haddaanu soomaalinahay dadkii diaasbarada guryaanu ku xidhan oo lacag bixin mayno shilin meeri karan lacag noo soo dira iyagii la yidhio gacmahooday ku gabanayaan ruuxii dhib soo gaadhay wax ka go-ay waan gartay qaar badanoo waxaa jira shilin ka go-ay uusan jirin gurigaada ka shaqey la yidhaho lacagtiisiina sidii ugu soco caruur lacagtiisiina sidii ugu socod caruurtisana dhex fadhiya ruuxaasi intuu ilaahay u mahad celiyo wax dheeriya bixiya ayaa ila kuman laakiin su-aasha jawaabteedu waxay tahay hay-ada way jiraan culimadu laakiin mid ay leedahay oo gaara ma ogi ugu dambeynta sheekh cabdinuuro bishan barakaysana ramadaanoo bilaabanaysa iyo xaaladda lagu jira guud ahaan maxaad kula talin lahayd ummadda muslimiinta ee soomaalida ku dhegeysanaysa
soomaalida walaalayaalow dad hadal badan baynu nahay hadal baynun isku mashquulinaa dantaada fiirso dantaada fiirso bishan barakaysan ilaahay wuxuu u keenay oo uu kuugu simay in aad xidhiirkiisa xoojiso ood isaga u dhowaato oo taqwo hesho ayuu ilaahay kuu siiyey hala murmin qofka ku odhan sabtidaa la bilaabi hala murminka ku odhanaya khamiistaa la bilaabi hala murminka ku odhanaya jimcadaa la bilaabi dadkaasi waa culimo murankaasi waxba kuuguma jira haddaad murankaa dar ilaahay u dayso ilaahay guri jannada bartankeeda ku yaalla ayuu kuu ballan qaaday haddaad rabta xaq aad ku taagnaatide muranka iyo hadalka macnola'aanta ah iyo fadhi ku-dirirka taa aan iska daynin taasi waa midda koowaad aan odhanayo tan labaad ilaahay wax markuu kaa qaada waxbuu ku bedelaa waxa ilaahay uu kuugu bedelay masaajidkii la aadayey ee loo lugeynayey ee gaadhiga loo qaadanayey ee baarkinka lagu rafaadayey adigoo dabirsan oo aadan calooshul calool raashinkiiba kaa degin aad safka geli jirtay ood rukuucdiiyo sujuuddi kugu adkaan jirtay waxbuu kuugu bedelay oo gurigaaga ku tuka buu ku yidhi gurigaaga ku tuka nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ijcaluu libuyuutikum min salaatikum xadan guryihiina qubuuraha ka dhigine salaadiina sunnaha qaar guryaha ku tukada baa la yidhi tan sunno dhanoo la gooyey bay ahayd taraawiixda qaar in guryaha lagu tukaday ahayd sanadkan ilaahay guryihii buu qasab ka dhigay guryihiina ku tukada haddii aadan dadka wax tari karin nabigu ummadda sharkaaga ka celi buu yidhi sharkuna waxaa ka mid a inaad dhibka wixii dadka dhib u keenaysa qayb ka noqoto ama aada xoojiso ama aada taageerto waxaad isweydiisaa waxa aada samaynaysaay ma xaq baa mise ma aha maxaad ku ogaatay inuu xaq yahay ka faa'iidayso waa fursad gurigaad joogtaa dadka badankiisa guryahay ka shaqaynayaan inay ku soo mari lama hubo ramadaankan oo kale inuu kugu soo noqona lamaba hubo marka aan ka wada faa'iidaysano waxaan ilaahayna qumaati ha loo baryo inuu ilaahay cadaabkan inaga qaado dadkeenu way keni adag yihiin soomaalidu waa masaakiin intii waxhaysatay buu cudurkani baabi'inayaa aynu ilaahay u wada barino inuu ilaahay ka badbaadiyo waxba ma haystaan takhaatiir ma haystaan isbitaalla ma haystaan qalabkan xataa neefta dadka waxoogaa ka caawinaya intuu korku cudurka la dagaalamaya ma haystaane meel walbo aynu joogno aynu ilaahay u barino kani adeegana aynu isadayno oo bishaa barakaysan yaynaan u adeegsanin inaynu dhib abuurno intaasaan kula talin lahaa
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali